samiire maxamed barre waa guddoomiyaha urur u dhaqdhaqaaqa wacyigelinta dadka ay ku dhacaan xanuunada dhimirka iyo weliba suhuur maxamed bayle oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururkaasi waxay ka hadlayaan dhibaatooyinka soo food saara dadka ay ku dhacaan xanuunada dhimirka ama maskaxda iyagoo ka sheekeynaya dhaqdhaqaaq saameeya waa dhaqdhaqaaq ay sameeyaan wacyigelin oo ay ka sameeyeen una sameeyeen dhallinyaradaasi ololahan wacyigelinta ku saabsan ee dhinaca xanuunada dhimirka ayaa markii hore waxa uu ka bilowday baraha isgaarsiinta bulshada hase ahaatee markii dambena isu bedelay urur ay ku jiraan dhallinyaro ku kala nool daafaha caalamka waana xubinta aanu kusoo qaadanayno barnaamijka madasha dhallinyarada waa kan ismaaciil xuseen farjar oo soo diyaariyey samiiro maxamed barre waxaan jeclaa bal marka ugu horreysa inaan ku weydiiyo guddoomiyaad u tahay ururkan heer sare su-aasha koowaad aan jeclay inaan ku weydiyo waxay tahay maxaa idinku dhaliyey ka dhallinyaro ahaan inaad u dhaqdhaqaaqdaan dadka xanuunada maskaxda ku dhaceen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waan soo dhawahay waan dhawahay walaal waxaan ugu kalifay dabcan soomaali walba wuu arkaya dhibaato wadankeena in ka socoto ha kala duwanaadaan dhibaatooyinka annagu waxaan dareemnay in aan loo soo jeedin ama inay dadkeena iska mashquulsanaayeen in dal dalbiso dalbiso so maynu ujeedin dadka xanuunka dimirka leh ama xanu asbaabaha xanuunka keena ama sidee loola dagaalami lahaa ama sidee loola tacaali lahaa dhinacna adduunka o dhan ba wuu ka jirtaa yani caalamka o dhan ba uma soo jeedin arrinta laakiin annagu waynu ka liidanaa dalalka kale oo dhibaatooyinka kale anagu badan so we felt waa waa dad la iloobay waa bulsho aan cidna ihtimaam la siin ihtimaam siin baan ujeedaa so that's why waxaasaan ugu daliyay inaan inaan bilowno waad arkaysaa dadkeena wadooyinkay jifaan way dayacan yihiin waa la bahdila dad badan baa abuse gareeya qofkii oo soo xanuunsanayana waa lasii waala ama lagu sii yani badiya taasina waxa keenaya jahliga abuse nooc kale nooc kasta wuu jiraa verbally physically iyo stigmaha mujtamaca inuu ku hayo macnaha waxaad ula jeedaa dadku qaarkood baa odhaahyo ugu yeedha aanay ka raalli ahayn qaarkood baa siyaabo kale ula dhaqma oo kuwaas xanuunka qof kusii badiyaba
ayagaa ku ha qofku macaamilkiisa mujtamaca waxaan aaminsanay mujtamaca dawada gacanteeda ayagaa ku jirta that's why anagu aynu asaasnay heersana that's why waxaan ku bilownay hadhiban qof dhiban oo wacyigelin ah leanna mujtamaca hadduu wacyi leeyahay oo fahmaya how big problemka ay tahay ama sidee loola tacaali lahaa xanuunka iyo waxyaalahaas oo dhan marxaladaas maynu gaari lahayn maad arki lahayn dad wadooyinka jiifa maad arki lahayn dad la diidayo ama laga xaraabeysanayo ama erayo you know xunxun lagu yeerayo yacni marmar waxaad dareemaysaa xataa jahliga maaha un dadka wadooyinka jiifa xataa waa dadka mental health professionalska wadankeena jooga tusaale waxaan usoo qadan karaa waxaa la sameeyey awareness oo afar boorad ama few boards baa hargeysa lagu soo dhigay hoosta boardka waxaa la qoray ha ku qoslin walaalka awaalan la qosan okay awarenesska xaggaas laga waday wacyigelinta macnaha laftarkiis ha wacyigelinta xaggaas laga waday ani waan la yaabay yani sidee baad u tiraahaa qofka waalan am adigoo dad kale awareness baan sameynayo oo wacyigelin baan idin wadaa dan adaaba ta koor ka bilaabaya so waxaad arkaysaa jahliga maaha jahliga waa dadkii doonaya wax qabta oo anba xaaladaas bedela ayaa haya jahligana waxaa das yani dadkeena sidee bay usoo wacyigelayaan haddii dad yani aanba meesha mas yani wax war ka hayn ama cilmi u lahayn intuu qof cilaaj furto ama qof yidhaaho campaign awareness baan sameynaya dan asagaaba takooraya dadka xanuunsanaya oo bulshada ka dhex saaraya oo leeyahay way waalan yihiin hala ha ku qoslin waan gartay waan kugu soo noqon doonaa zuhuur baan utegi doonaa zuhuurey waxaan jeclaa bal adigana inaan ku weydiiyo markii aad bilaabayseen oo kale ururkan oo kale waxyaabihii ugu horreeyey ee dareenka gaara idinku abuuray ee idinku sii dhiirigeliyey in aad hawshan bilowdaan maxaa kamid ah maxaad ka xasuutaa
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waan ixsalaamaya aad iyo aad baa mahadsan tihiin dareenka nagu bilaabay haddaan ka jawaabo su-aasha waxa weeye dhibaatada dadka haysatay oo noo muuqatay iyo dareen kale oo ah ina qofku ama shaksigu uu keligii wax qabsan karo oo ah inaana la suginun dad kale iyo inay hay-ad wax dadkeena u qabato oo dareenkaas ka ugu weyne heer sare nagu dhaliyay inaan bilowno oo aan dadka xanuunsanaya ama dadka dhimarka qabo qabano ugu muhiimsan waxa weeye inuu shaksigu ama qof ka keliya ama fard kamida bulshadu ama bulshada soomaaliyeed iyo dhalinyaradooda inay wax qabsan karaan inay qofkooda dhiban caawin karaan inay dadaal samayn karaan inay wax ka bedeli karaan situationka taagan iyo dhibaatadii dadkeena haysatay iyo dhinaca kale oo ah researchadii la sameeyey oo ahayd ina soomaalida even adduun weynaha waxaa la yidhahdaa afartii qof baa hal qof baa xanuun dhimarku ku dhici karaa laakiinse soomaalida waxay u ahayd saddexdii qof baa report kasoo baxay world health world health organizationka who ina saddexdii qofba qof uu xanuunka dhimarka experience garan karo ama uu soo maray karo ama uu soo marayba marka dhinacyo badan baa nagu kalifeen aan baloono ama aan ku focus garano aan aan aan aada iyo aada ugu fiirsano xanuunka dhimarka dadka qaba iyo bulshada ay ku dhex nool yihiin waxaan ku noqon doonaa samira samiray okay waxaan jeclaa inaan ku weydiiye bal xanuunada dadka maskaxda ku dhaca iyo sida ay bulshadu ula tacaali karto maxaad nagaga birin kartaa okay horta marka hore qofka inuu asagaa iswai inuu iswacyigeliyo inuu isbaro xanuunkan wuxuu yahay maanta dhammaanteen internet baynu leenahay facebook baynu galnaa youtube baynu galnaa haddii qofka uun internetka yaro galo uu fahmo qofkaas dee lala tacaalaya qofkaas ha noqdo dariskaaga ha noqdo walaalkaaga ha noqdo hooyada abaha cid aad wadada ku aragtay taasina number one cilmigana meel walba wuu joogaa yacni zamankan aan maanta taagannahay so lama waayayo information arrinta labaad inuu qofka dadkaas markuu arko xanuunsanaya yacni inaanu takoorin yacni inuu si normal human being inuu la tacaamulo inuu qof bini aadam yahay kasoo qaado inuu qof adigoo kale yahay inaanu xanuunkan yacni wax ku dhimeyn ama inuu yacni kaa saaraya inaanad bini aadam ahayn inuu qof karaamad leeyahay sidaagoo kale inaad kasoo qaadid inuu qof yahay oo un ixtiraam iyo tacaamul fiican haddaad la dhaqantid taasi waa bilow talabaad inaad cilmiga sidaan yiri aad isu kordhi sidaad fahantid xanuunkan sidee loola tacaalo and then things will fall in their place yani waxyaalo way yimaadaan arrinta arrinta kale dadka inay fight gareeyaan businesska lagu furtay dadka xanuunsanaya macnaha in si wax looga qabto ay dadku meherada u furteen gana goobaha caafimaadka ganacsi ha imanka caafimaadka specially mental illnesska laana wuu nagu badan yahay dadkii ganacsi bay ka dhigteen cilaajyay wada furteen oo marka qofku wacyiga markuuna galo o aan fahamno inaanu xalka xaggaas ku jirin dadka iyagaabaa bilaabaya yacni ma garatay inay xal raadiyaan ama inay dhakhtaro dhisiyaa dhisaan ama inay arday u diraan oo yiraahaan dhakhaatiir baynu u baahan nahay you know ardaydeena aan u furno rakhaska zuhur baan utegi doonaa zuhuray kulanada kala duwan aad qabateen maxaa idinka soo baxay bal haddaad sawir iga siisid ama waayo aragnimadeena aad ila wadaagtid waxyaabaha meelo kala duwan ka qabteen horta heer sare waxaan bilownay december two thousand thirteen marka ilaa waxqabadkeyga wuxuu ku biloomay inaan campaign yar sameyno social mediaka campaignkaas mag ololeha olole inaan sameyno oo xagga social mediaka sida facebook iyo twitter iyo youtube and ku bilownay wuxuu ahaa stagekii koowaad aanu ku bilownay marka campaignka magaciisa wuxuu ahaa hadhiban qof dhiban oo macnihiisa laga waday un ina bulshada laga wacyigeliyo siday ula dhaqmi lahaayeen dadka xanuunsanaya ama dadka xanuunka dhamarka haya markii ugu horreysay waxaanu ku fakaranay ina dadka dhibaataysan weliba wadankii iyo iyo wadamadan westerankaba sida loola dhaqmo in wax laga bedelo hadday wadankii noqoto dee dil iyo dhibaatadii jirka iyo cayd iyo waxaas oo dhan hadday xagga noqotona ina la qariyo oo qofkii laga dhigo inuu inuuna jirin ama ina xaqiisii xataa dhakhtarka iyo caafimaadkii accesska ulahaa laga ilaaliyo oo ahayd taas ina dadka wacyigeliyo marka cambaynka wuxuu ku biloomay inay dadka bulshada kamid ahi ay message positive ama risaalad ay ku wacyigelina dadka sooda ama xadiis ha noqoto ama maahmaah amaba message caama inuu noqdo marka markaan aragnay inuu cambainkii ay dadkii ay ay positive reaction ama waxay si fiican ula ula noogala soo nooga soo jawaabeen waxaan is niray maxaan campaignkan spacekiisa u weyneyn weyna cause dad badan oo waxaa jira dee um, aan isticmaalin um, social media marka waxaan is niray dadkii face kale u sameeyey campaignki campaignki face kale u yeeshay oo ah social event ama meel um, xaflado ama um, meel laisugu yimaado oo laisku weydaarsado aqoonta xanuunka dhamarka marka waxaanu qabanay social event hargeysa waanu ku qabanay dooxa waan ku qabanay ingiriiska waan ku qabanay burca waan ku qabanay iyo meelo fara badan markaan kasoo gudubnay campaignka waxqabadkayga kale wuxuu sii kordhay action marka last year oo kale ramada marka haddaan kaa dhex galo kulamada aad qabateen oo kale tusaale ahaan waxyaabaha ugu waaweyn idinka soo dhex baxay maxaa kamid ahaa
waxaa kamid ahaa horta inay bulshada wacyigelinteedu ay aada u yartahay markay noqoto xagga xanuunka dhamarka kulnadan qabanay waxaan isugu yeedhinay dad isku dhex jira wadaada leh aqoon-yahano oo dee dhakhaatiir cilmi oo leh psychiatrist ah iyo iyo mujtamaca intiisii kale oo dee dhegaysanaya marka inta badan waxaan arkaynay inay dadku wacyigelintu ku yar tahay inay dadku ku yar tahay aqoonta u leeyihiin xanuunada dhamarka iyo inay ku yar tahay inay ina aaminaada xagga alxamdulilah dad muslimiin amanay diinta ina xanuunka damarkuba aanu ahayn wax ay u haystaan inuu yahay wax mada kala inaynay u haysanin dadkeena inta badan mujtamacu waan gartay aad waad mahadsan kugu soo noqon doonaa gebgabadaynu usii dhownahay waxaan ku samiiraan utegi doonaa samiira haddaan ku weydiiyo dad dhalinyaro ah inay is abaabulaan oo wacyigelin noocana sameeyaan iyaga oo aan meelo kala duwan dhaqaale ka helaynin oo aanay cidna caawinaynin inay iyagu arrin noocana la yimaadaan oo welibana deegaano kala duwan iyo waddamo kala duwan ka bilaabaan olole noocana sidee baad u aragtaa maxaa idin maxaa idin fudeeyey
ha walaal horta marka hore waa niyada soo qofku haddii niyadiisa yani khaalis billah tahay oo ka dhab tahay inuu waddankiisa iyo dadkiisa doonayo inuu caawiyo horta ilaahay wax walba uu ku fududeynaya maanta anu zuhuur yani markaan bilownay hadhiban qof dhiban dad is arkay maynu ahayn dad is yaqaana maynu ahayn internetkan uga sheegay arrinta waxay tiri okay aan bilowna so ilaahay i fududeeyo qof kale oo qaarad kala jooga inaan wada bilowno project sidaas u weyn waa ilaah niyadeena arkayo oo garanaya inay naga dhab tahay so hadduu qofku niyadiisi wanaajiyo oo yani kasoo go'do inuu dadkiisi doonayo inuu caawiyo albaab walba ilaahay uu ku furaya so taasaa ugu weynaan oo aan arkayo wax fududaynaysa waayo waxaan utegi doonaa zuhuur maxaad is leedahay dhalinyaradu way ka faa'iidayaan dhaqdhaqaaqeenan maxaa fariina oo uu dirayaa in dhalinyaro intay is-abaabusho ay olole noocan oo kale a sameeyaan
hadan u taageeraya pointkaas isa ashaas waa very good question oo u baahan inuu qof kasta oo dhalinyaro ah oo soomaaliya oo meeshu doonaha jooga isweydiiyo waayo inteena badanu haddaan dalkii joogaan iyo hadday dibadda joogaan waxaan isdhalaahnaa waxba ma qaban karno anigu dhalinyaro baan ahay shaksi baan ahay wax waxaan qaban kara ma laha dawlad baa wax bedeli karta ama qof lacagle baa wax bedeli karaa i absolutely disagree wax ala wax maaha wax run ku salaysan sababta ah haddii laba qof maanta ay isku tashadaan isku caqli keenaan isku feker keenaan inay wax bedeli karaan baan aaminsanahay oo ah ta heer sare nagu dhalisay ta heer sare nala garab qabatay ina dhalinyaro isku feker oo dedicated ah oo wax wada raba inay wax qabsan karaan every single dhalinyaro oo joogta adduunka dacalada soomaaliya waxaan kula tala hadday maanta fikradii kugu jirta ama ha noqoto mida dalkaaga wax ugu qabanaysid ama ha noqoto mida adigu wax ku qabsanaysid oo business ha noqoto ama ideer kale ha noqotee inaad ku dhaqaaqdid oo aanad oranin waxba ma qaban kartid maadaama aad tahay qof yar maadaama aanad haysanin power ama lacag aanad haysanin waxaa ka muhiimsan lacagta iyo power ina power kale inad haysatid energygaaga caqligaaga iyo waxaad soo ba iyo waxaad soo baratay baa ka muhiimsan marka anu qof kasta waxaan ku odhan lahaa qof raadso team raadso waxaad jeceshahay kula qabta oo isku fekertihiin anaa garantiyo inaad barsan kartiin waxaa jira baahi badan oo loo qabo dhinaca dadku inay helaan tusaalahaan waxaa aada looga hadlaa goobaha caafimaadka oo kale dad khibrad uleh ma joogaan marka ma jiraa tusaale ahaan dadaallo oo kale aad samaysaan oo kale in la helo dad barta xirfadan caafimaadka gaar ahaan dhinaca dhimirka oo kale ama ha ahaadeen dhakhtarnimo ama naaras ama dad xitaa wacyigelin samayn kara dhinacyada ma isku daydeen mara
ha aad iyo aad horta maalkii ugu horeysaan waddanka ku noqonay si aan uga shaqeyno mashruucan ama projectkan xanuunka dhimarka waxaan nagu waxaan ugu dhalatay inaan inaan goobo caafimaad la helo markaan isnabi researchkii sameyseen goobo caafimaad u heli lahaydeen waxaan aragnay in baahi ka weyn goobo caafimaad ay jirto oo ah baahida loo qabo dad yaqaano ama xirfad u leh xanuunada dhimarka ama ha ahaadaan dhakhtaro ama neersa ha ahaadaan ama social work ha ahaadaan iyo dhinacyada kala duwana laga eegi karo sidaa darteed anaku heer sare ahaan waxaan bilownay project la yidhaahdo heer sare scholarship fund oo aan partnership la sameynay jaamacad ku taala hargeysa oo la yidhaahdo front foreign university uu madax ka yahay doctor bulxan waxaanan rabnaa inaanu projectkaas kusoo saarno dad xirfad u leh oo bartay xanuunada dhimarka marka koorasyo kala duwan baan rabnaa in jaamacadda ofargalaysa inay qaataan si scholarship ahaan ina hersar ahaan uga ofargalayno ay kamid yihiin psychology psychiatrist nursing psychiatrist nursing psychiatry and social work ayaan doonayna inaan ku darno si aan usoo saarno dad bartay oo xirfad u leh xanuunada dhimarka iyo caafimaadka maskaxda oo ay aan uga shaqo gelino insha allah in the future meelaha jirada already iyo wixii kale insha allah futureka haddaan dhakhtar dhisno iyo haddii la helo facility waaweyn oo lagu daryeelo dadka dhimarka qaba insha allah marka scholarship projectkaasi wuxuu baahan yahay funding wuxuu baahan yahay adigu dee si abeeda oo dadaal loo soo saaro marka insha allah waa project aan ku guda jirno hadda aada umahad
kuwaasi waxay ahaayeen samiira maxamed barre oo ah guddoomiyaha ururka urur u dhaqdhaqaaqa wacyigelinta dadka ay ku dhacaan xanuunada dhimirka iyo sahuur maxamed bayle oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururkaasi waxay labadoo marti ku ahaayeen barnaamijka madasha dhalinyarada ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o ismaiil xuseen farjar soo diyaari ismaiil oo gabdhahani waxyaabaha ka hadlayeen inta badan waa waxyaaba horta inta badan jira qofka bini aadanka ah maskaxda waa laga geli karaa oo caqligiisii mararka qaar waxbaa geli kara waa xanuun kamid a xanuunada caalamka ka jiro kamid yahay sida de xubnaha kaleba xanuun ugu dhaca maskaxdan ugu dhici aad iyo aad laakiin waxaa meesha yaalla sida dadka soomaalida ah ay ula dhaqmaan dadkan marka madaxa laga galo oo kale waa la dhagaxeeyaa wuu waalayahay jiniyog maanta o dhan waa la eryanaya dadku uma arkaan qof iyagii kamid a oo xanuun ku dhacay oo daweyn u baahan kaalmadoodina u baahan uma arkayaan qaar miyir qabaaba haddii maanta laguu soo celceliyo caashay caashay caashay laftigeeda shakiga ku gelaya shakiga ku gelaya markaad u fiirsatoo kale marka waxaa jira inkastoo dhakhaatiirtu ay ka warhayaan haddana dadkii bulshada waxaa laga yaba qudhood inaysan daraysaneen laakiin marka dadkaasi dhakhaatiir loo geeyo oo daweyn loo helo dadka caad iyagoo madaxiina looga jira waxaa laga yaabaa inay si nabdoon u dhaqmaan oo iyagiina ay nabad galaan dadkiina ay ka nabad galaan hadda waxaa dhacdo oo kale dalkan maraykanka markaan usoo noqon oo kale dadka waalan way joogaan haddana markuu kaasoo horbaxo waad sheegi kartaa in qofkaas madaxa looga jiro ama dhimirka dhimarkiisa uu yaro si yahay haddana marna kama cabsi qabtid dawooyinaa lagu dejiyaa oo dadkii bay kamid yihiin suuqaasu kaala adeeganaya waad garan kartaa in madaxii looga jiro haddana waa qof caadiya oo soconaya oo shaqaysanaya marka silsiladaha iyo waxaas laftigooda waxay keenaan qofka dhib bay u keenaan haddana waxaad arkaysa dad badan dee xaggeenii qof inkastoo dad badanna waddooyinku dayacan yihiin qaybtood baa laga yaabaa iyadoo aan loo baahnayn in silsilado waaweyn lagu xiro silsilada waaweyn aa lagu xiraa waxaa laga yaabaa marka markay dadkii kala kulmaan dhibaato iyo rabash badan markay kala kulmaan iyagana waxaa dhacda inay qaataan budad waaweyn qaarkood ay dhagxaan qaataan adigoo soo maagay ayaa anoo meesha iska maraayo waxaa laga yaba inaad la kulanto markaa dadkii dhagaxay marka labada dhinac waxay u baahan yihin inay is afgartaan oo bulshadiina ay fahanto in dadkan ay u baahan yihiin daweyn oo dadkanna laga daayo silsiladaha waxyaabaha lagu xire qaabo kale loo hagaajiyo aad iyo aad samiire maxamed barre waxay joogtaa iyadu dooxa qatar halka ay zuhuur maxamed beele iyaduna ay joogto dalka ingiriiska xilliga ay barnaamij ka qayb geli jireen ururka ay madaxda u yihiin heer sare ayaa lagu magacaabay